jaamacado dalkeen soomaaliya weliba sanad kastaba ku baahayaan da-yar badan oo aqoon-yaan eh aandhasaytii oo markisayo ha ku bahan walbarashadii oo wajahaase shaqelaan biliran laakiinse dhalinyarada ha ku bahayaan jaamacado iyoyoan haysan xirfadiyo ka maarayaan nololatiidyo sataasaytii meelelan kusaar wasaaradda dhalinyaradiiona ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yeeda wada dadaalo laka bileeriyo xirfadlaanta dhalinyarada welina sanad kastaba wasaaradeeda xirfado aas-aasigiyeeda siyaasi in ku badan lama kun oo dhalinyare welina sidaasaytii ereye maxamed cusmaan oo eegaasimaaga wasaaradda dhalinyarada iyona ciyaaro
wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed tira markii la ara sanad walba way goboldaas mashaariic badan mashaariic way shal goboldaas gobolka bakool gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka baay hadda way socdee mashruuc oo hay-adda u n f b a noo kaalmi ahayta mashruuca dalbile oo markii baraawo gobodow ku dhawaad ilaa lama kun oo dhalinyaro ah ayaa la tababari ku dhawaad lama boqol dhalinyaro oo kale wayla abuuray ganacsi oo bil markii tababarka dhamaystaan kureed way la siiyey lama kuna la siiyey oo ganacsiga ay ku bilaabaan marka runtii dhalinyarada fursad waxay u helaan marka inay ganacsi samaystaan ay shaqo abuur samaystaan oo dadkooda ay kaabaan qoyskooda kaabaan wax soo saarna ay yeeshaan marka mashruucaas wuxuu naga kaalmiyay dhinaca kale in xirfadda dhalinyarada dhinaca literacyga wax qoraalka in la baro basic entrepreneurship skills oo kale xirfadaha aas-aasiga ganacsiga oo kale in la baro mentorship in loo sameeyo oo maskaxdooda la kordhiyo in xirfado badan la siiyo oo dhinaca skiliska ah oo cilmi ah ku aadan habkay ganacsi u samaysan lahayn markay samaystaan kadibna ay hal abuur la imaadaan oo business id la imaadaan idea ay fikradaas ay la imaadaan kadibna ay soo bandhigaan kadibna lacag lagu siiyo lacagtaasna ay ku maalgashaan business idea ama fikradda ay la imaadaan kadibna lagu maalgeliyo sidaasna ay ay ugu noqoto wax soo saar dhinaca dakhliga ah iyo noloshooda iyo dadkoodana ay ku kaalmeeyaan marku dhawaad ilaa iyo laba kun dhalinyaro ah in ka badan ayaa fursadaas guud ahaan looga faa'iideeyey oo tababarada la siiyey gaar ahaana ku dhawaad laba boqol oo kale ayaa fursadahaas oo min labada kun la siiyey ayagoo laba labo saddex saddex afar afar hal hal loo siinaya ganacsiyadaas kala duwan ilaa iyo saddex teeran laba teeran ugu badnaan la siinayo oo lagu soo noqonayo degmooyinka
agaasim ooriyanin sheegay in siyowka xirfado dhalinyarada iyo la barbar dareerta in dhalinyarada la siiyo fursadiyo la kooyi koraan hal abuur ganacsi soona sheegay in dhinaga kiishayo ka taageerayeen dhaqaalaga qofka waxaa yidhaahaa business id adi ku anfaala imow wuu baxaa hadduu qofka xirfadiis ay ahayd kaluumeysi wuxuu la imaanaa idea kaluumeysi ku aadan waxaa la siinaa qalab ku filan oo kaluumeysiga ah shabaqii baashii doontii makaayadii baashi afka lagu dabaayo lagu xiray wax walba isaga ku filan hadduu isaga dalxiis yahay qof dalxiiska passion u hayo u yahayna inuu baxo wuxuu la imaanaa business idea ku saabsan dalxiiska waxaa la siinaa curiosity shukumaanadii bahlidii dalladda aheed oo ambrelg lahoo sarsanayo ayaa la siinaya qof walba marka waxaa lagu saleeyaa baahida isaga waxa uu doo inuu ku shaqaysan karo hadday tahay inuu xirfadiisa ganacsiga ku shaqaysan karo wuxuu tagaa magaalada hadba ganacsiga hadduu bajaaj isaga rabo bajaaj hadduu isaga ganacsi kale rabo ganac marka taasi waxay noo kordhinaysaa ama noo fududeynaysaa in qof walba dhalinyaro ah fursadda isaga jecel lagu kaalmeeyo ayna u noqoto dhiiranaan ay siiso dhiiranaan dhiiranaantaasna ay wax soo saar u noqoto isaga uu ku shaqaysto qaar waxaa jiro inay isaga galaan mashruuca because of maka tegi kartid mashruuc kale mala imaan kartid in kan lagu keena aa qaata qaar ku galaa jiro laakiin markaan u siino fursad in ayaga waxay rabaan loo sameeyo waxay helayaan dhiiranaan waxay helayaan passion ama hami ay ku wadaan ganacsigaas oo ay ku dhiradaan wax soo saar ku yeeshaan weli waliba jaraa boqolaal dhalinyaro oo shaqalaan eh haanasaytio iyo haysadaan shahaadooyin shalgadiisan